kan waxay walahi ninkaa ka hadlayay maalinta dhowrito jabuuti inuu yidhaahdo horumarka boosaaso iyo berbera ayaa sufrintigii wax yeelaysa oon ula wareegnay dekadii kala wareegnay terminalka d b world dhaxdima shock baan qaaday yani waa wadan ummadda way iscamirayaan wadan waa wadan wadankas inuu xaq u leeyahay wajigiisa hormariyo laakiin in la yidhaaho wadanka horumarkiisu wadanka wax yeelaya waa wax aan adduunka lagu arag wadan jaar aan nahay walaala nahay welibaa madaxweynehooda u heesno oo ammaano ma ogtaha inaan dana ahayno iyagu waxa kasoo yeedhaan waa wax guuldara weyn wey wax kala maaha inagaa laynaga arkay inagaa laynaga arkay marka arrinta waxaan jeclahay dee inay shacabka reer somaliland ay aada iyo aad ay fariir ku noqonayso ku noqonayso waxaan leenahay wadankan imaaraadka heshiiska baiska iyo heshiiska d b world labadaba cadaawad badan buu u sameeyey marka haddaad tagta xamar caruurta yaryar baa lagu diray markaan istahay imaaraadka leeyahay imaaraadka ina khiyaamay imaaraadka ina inqilaabiya waxaasoo dhan waxaa loo sheegay maxaa somaliland loo macaamishay qofkii ku salaama xitaa salaala cunuubiya iska daa kii yani yani xasadka xasadka soomaaliya ay somaliland ku hayso marka arrintaas aada iyo aad baan uga xunnahay waxaan leenahay commitida heshiiskaas iyo beesku wadanteyna waa halkaynu adduunka ka gelinay waa halkaan markii d b world qabsay tagtay jabuuti jabuuti mushaar ma haysan jirin maanta waa meeshii lagu jeceliyay adduunka ee wax east africa la infaskarayso waxaa keentay taa soo jiiday maalgashiga d b world ay soo gashatay ayaa ka dhigtay lix dekadood bay dhisteen waxay ka dhigeen gatwaygii africa laga geliyay chineseku inaguna waa ka dhigi karnaa way iscamiri karaan laba dowladood lakin isxaasidaan maaha waxa weeya jabuuti waxaa laga yaabaa inay ka ka carisan tahay jircawn shidaalka laga keenayo ogaadeen gaasta oo da inaga inoo dhow inay isleedahay hadday taas goolo idinkala idin keeni doonaa oo gaasa mar kale injineer faysal cali waraabe waxa uu soo hadal qaaday in jabuuti oo aan lahayn khayraadka xoolaha nool oo ay dibadda u dhoofiso ay dekadu samaysatay xoolaha ka dhoofi jiray dekadaha somalilan ee ay xanibtay dowladda sacuudi arabia jabuuti in ma for example jabuuti iyadoo xoolo lahayn ayay deked xoolo samaysay oy samaysay magaranaysa loo yacdo iyay u samaysay xoolaheena u samaysay maalintii uu yidhi madaxweynuhu gees africa o dhan ba xoolahan ka baxayaan meesha nigas dhegi baa laynaga xidhay inaga xooli imika wanaga geeliyana la geynayo haddana inuu kamaynu hadal haddana waa arki maanta dadka geeli waxay tegayaan jabuutiya tagaan maynu odhan dhaqaalahaygi baa hoos udaysa qarankeega baa udegaysa maan maynu odhan iyagii marka inu ninkaas waxaa ku hadlo inagoo xoolaheyni inu arkayno dekedeyni caankeeda berberaawi adduunka o dhan yaqaana ilaa maqaa seventeen centuriga xoolaheyni maanta jabuuti oo dhexda kusii dhamaaya xoolo de wa waa siyaasad waa politica waa siyaasad waana dee inaga dawlad jiraceyn mar haddana inagu aynu isku jeedsano oo dawladdaa yeele maanta wadankaa yeele aan shaqaalihiisba yaryahay afartiina la magacaabo qabiilkooda loo abtirinayo oo dadkuba dowladnimada u qaateen shaqaal la qorayo dowlad qorayso oon horumar biyo iskuol wadooyin waxaa la yaba aan arkeen de waxaan u baahan waxaan filaya inaynu wadanka wadi kareenba